doctor cabdinuur maxamed cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne islamarkaana ku takhasusay cudurada ku dhaca timaha maqaarka ee cidiyaha islamarkaana u waramay radio baalula ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan shaambooyinka dhacay iyo dawooyinka lagu madoobeeyey timaha kuwaasi oo sababa daadashada timaha iyo infekshan ku dhaca maqaarka tima daadashada ayaa waxaa u badan ragga oo isticmaala dawooyinka ugu badan ee lagu jilciyo timaha iyo kuwa lagu madoobeeyo radio beerluul ayuu uga waramay doctor cabdinuur maxamed cismaan saameynta dimadaadashada iyo sida looga hortegi karo
baaqa aan u dirayo wacyigelin waayo baaqaygu wacyigelintaas oo ah qofkii rag iyo dumarba ha ahaadaan qofka haddii tintii isheeg u arkayo tinta inay xoogaa daadanayso ama sii khafiifayso inuu booqdo dhaktar inuu u tago oo raadsado oo weliba muhiimad uu siiyo sababtoo tahay qofka markaas haddii uusan ka gaarin xilli waxaa gaari doonto tintiisa waxba laga qaban karin ama adkaa doon tinta in loo beero noqonayso ama haddii xitaa wax laga qaban karo daaweynteeda ay waqti dhan qaadanayso lix bil sanad mararka qaar tinta daaweynta ay qaadato inuu bil walba dhaktarka booqdo daaweyne uu maalkii sheeka uu u sameeyo daawinka uga saxo inuu dhaktar ku xirnaado waqti dheer ay qaadanaya marka waxaa ka mid a sheega cuntooyinkii uusan iska sixin waxaa kaloo ka mid a qofkii in oo haddii ilaahi ku idmaayo waxyaabaha kimikaliska ama shaambooyinka oo dukaamada lagu gado kimikaliska ku jiraan inuu iska soo qaato oo madaxa ku dhaqdo waxaa kaloo sabab wax loo yaqaano alabesia oo ah tinti in ay qaab sarkal ah qofka ay ugu guurto waxaana sababayo difaaca jirka ayaa wuxuu weeraraa unugyada tinta soo saaro hirfoloclska wax loo yaqaano sidoo kale waxyaabaas waxaa kamid a infectionada ku dhaca madaxa xanuunada madaxa ku dhaco sida fangalka oo kale fangaska oo kale jermsida madaxa kale agoolka oo kale waxyaabahaas iyaguna way sababaan dhallinyarada waxaan kula talinaa rag ama aadaan ama dumar ha aadaan in aysan tintooda wax walba aysan marin kareen kareemada tinta loo isticmaalo oo kale ama saliidaha tinta loo isticmaalo oo kale ama shaambooyinka la iska marsanayo la iska isticmaalayo haddii adiga aad aqoon u lahayn waxaa laga yaabaa tintaada in dhibaato u keento marka waxaan kula tali lahaa xilli hore ragga ama dumarka inay dhaktarka tagaan si tintooda wax looga qabto ama maalkii daaweyn daryeel ay u helaan
timo daadashada badan ayaa waxa ay sababtaa haddii aanan laga hortegin bidaar taasi oo dhallinyarada ku qasabta in ay xilli dambe tagaan xarumaha caafimaadka si ay usoo beertaan tin cusub waxaana ku baxa qarash iyo dawooyin badan oo soconaya muddo dheer